الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وصaحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay مqadimadii الإmاam النawwي رaحimه الlه taعaalى kitaabkiisa arbacيinka carabka haddaan soo wada mariyo qaala المؤلف رaحimه الlه taعaalى الحamdu لilaahi alxamdu jinsiga mahad kainu lilaah ilaah bay u sugnaatay rabi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooday u sugnaatay allihii qayuumi samaawaati samooyinka maamulayey iyo walaradiina dhulalka allihii mudabiri اkhalaa'iqi khalaa'iqda maamulayey ajmaciina dhammaantood maamulayey allihii baaciثi rusul diraya rususha ila lmukalafiina mukalafiinta u dirayey salawaatu ullaahi alla ammaantiisu iyo wasalaamuhu salaamtiisu iyo nabadgelyadiisu calayhim cala ambi cala rusul rususha korkood ha ahaato wuxuu gu ugu dirayaa lihidaayatihim inay hanuuniyaan ayuu ugu dirayaa iyo wa bayaani sharaa'ic iddiin sharaa'icda diinta inay caddeeyaan ayaa loo dirayaa rususha bidalaa'ili baa lala dirayaa adilo alqaطciyati ee go-an wawaadixaat albaraahiin walbaraahiin alwaadixaat iyo adilo waadixo cadcad baa lala dirayaa axmaduhu ammaanta ilaahay axmaduhu waan ku mahadinayaa ilaahay axmaduhu alla waan ku mahadinayaa calaa jamiici nicamihi nicmooyinkoo nicmooyinkiisoo dhan baan ilaahay ogu mahadinayaa wa as'aluhu alla waxaan weydiisanayaa almasiida dheeraad baan weydiisanayaa min fadlihi fadligiisa inuu markaa ii siyaadiyo iyo wa karamihi deeqdiisa min fadlihi galladiisa iyo wa karamihi deeqdiisa wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha annahu sha'ni laa ilaaha mid xaq lagu caabudo mid la caabudo xaq ah ma jiro ila allahu alla mooyaane alwaaxidu allaha keligiisa alqahaaru ee addoommada ku dirqinaya wuxuu doonayo alkariimu allaha deeqda badan alghafaaru dhaafitaanka badan wa ashhadu waxaan qirayaa anna sayidanaa sayidkeenna muxammadan muxamed ah cabduhu inuu yahay addoonkiisii wa rasuuluhu rasuulkiisi inuu yahay wa xabiibuhu kii uu jeclaa inuu yahay wa khaliiluhu kii uu jeclaa inuu yahay macnaa aada us jeclaa afdalu lmakhluuqiin makhluuqiinta iyo kuwa la abuuray ka ugu fadli badan inuu yahay almukaramu lagu maamuusay bilqur'aani alcasiiz qur'aan markaasi casiiz ah oo sharaf badan lagu maamuusay almucjiza wa bilmucjizati lagu maamuusay mucjizo almustamirati ee joogta oo daa'im ah calaa tacaaqubi siniin sanooyinka markaas isdaba jooga waa mucjizo mustamir ah sanawaadkao dhan wa bisunani waxaa lagu maamuusay sunnooyin almustaniirati ay ilmuniira iftiimaysa lilmustarshidiina kuwa markaasi rashaadkii hanuunka doonaya sayidunaa muxamed sayidunaa sayidkeenna muxamedun muxamed ahaaday almaqsuusu ka lagu gaar yeelay weeye bijawaamic ilkelim ay bilkelimi aljawaamic kelimado wax jamcinaya wax aruurinayo macaani badan koobsanaya lagu gaar yeelay wa samaaxat iddiin waxaa kaloo lagu gaar yeelay diin fudud oo sahlan baa lagu gaar yeelay salawaatu ullaahi alle ammaantiisu iyo wasalaamuhu nabadgelyadiisu calayhi nebiga korkiisa ha ahaato wa calaa saa'iri nebiyiin nebiyaasha soo harayna korkooda ha ahaato iyo walmursaliina kuwa la diray wa aali kullin wa calaa aali kullin mid kastaba aalkiisa rasuul kastaba aalkiisa korkooda ha ahaato salligaa iyo salaamtaas iyo wa saa'iri saalixiin dhammaan kuwa wan wanaagsan korkooda ha ahaato amaa bacdu intaa kadib faqad ruwiinaa can caliyin faqad ruwiinaa can caliyin cali waxaan faqad rawaynaa can caliyin cali waxaan ka soo warinay lafdigaa laba laba dabdi baa markaasi ay culimmadu u sheegeen rawaynaa oo takfiif ah ra'da in la fadxiyo lana takfiifiyo rawaynaa waan warinay weeyaan iyo ruwiinaa waa naloo soo wariyey ruwiinaa bidami الraa'i wa tashdiidi اlwaaw kaa dambe oo ruwiinaa ah ayaa markaa waxaa rajaxaya ibnu salaax raximah اllahu tacaala marka haddii lagu socdo bitashdiid wuxuu noqonayaa faqad ruwi faqad ruwiinaa waxaa nalooga soo wariyey can caliyin ali can caliy bni abi aalib cali bni abi aalib waxaa noogala soo wariyey iyo wa cabdullahi bn mascuud iyo wa mucaadi bnu jabal iyo wa abidardaa wa bni cumar cabdullahi bni cumar و أنس بن mالك و أbي هuرaيرة و أbي سaعيidi الkخdري intaa waxaa noola soo wariyey min طرقina looga soo wariyey wadooyin kaثيiraة fara badan briwaayaat و briwaayaati riwaayo riwaayooyin looga soo wariyey riwaayaatkaasoo mutanawicaatin kala duwan waxaa laga soo wariyey intaas أna rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi qaala inuu yihi man xafida qofka qayba calىa ummatii ummadayda darteedna u qayba arbaciina xadiiثan afartan xadiiث afartanka xadiiثoo min amri diinihaa ka mida arrinka diinteeda bacaثahu اllaahu allah soo saaraya yowma اlqiyaamati maalinta qiyaamo ayuu alla soo saaraya fii zumrati اfuqahaa'i ayaa lagu soo saaraya isagoo ku jira jamaca markaa fuqahada iyo wاlculamaa'i culamada jamacooda isagoo ku jira ayaa la soo saaraya wa fii riwaayatin waxaa ku sugan bacaثahu اllahu allah soo saaraya faqihan xaalu faqiih yahay caaliman caalim ah wa fii riwaayati abidarda waxaa ku sugan wa kuntu lahu ana waxaan u ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shaafican mid u ergeeya wa shahiida mid markaasi marag iyo makhraati u ah ayaan u noqonaya wa fii riwaayati bni cumar wa fii riwaayati ibni mascuud waxaa ku sugan qiila lahu waxaa lagu odhanayaa kaas udkhul gal min ayi abwaabi اljanna jannada albaabadeeda udkul udkhul gal baa lagu odhanayaa min ayi abwaabi اljanna jannada albaabadeeda midii shita adigu aad doonto taa doonto adigu ka gal baa la odhanaya wa fii riwaayati bni cumar radia allahu canhuma waxaa ku sugan kutiba waxaa lagu qorayaa fii zumrati اlculamaa ay fii jamaacati اlculamaa kooxda culimada lagu daraya oo ka mid yahy wa xushira waxaana la kulminaya fii zumrati shuhadaa shuhadada kooxdooda isagoo ku jira ayaa markaasi lasoo xashrinaya waitafaqa alculamaau waxay isku waafaqeen culimmadu waitafaqa alxufaadu xufaaddu waxay isku waafaqeen calaa annahu kani inuu yahay xadiiثun daciif xadiis daciifa inuu yahay wain kaurad haba badato turuquhu wadooyinku ku yimid haba badatee inuu daciif yahay baa la isku waafaqay wuxuu inoo tilmaamay sheekhu raximah اllahu tacaala markuu xamdigii iyo salligii soo dhameeyey wuxuu soo arooriyey xadiid riwaayaad kala duwan leh xadiidkaas riwaayaad kala duwan leh asxaab badan oo maala toddoba saxaabi taqriiba yani saxaabo fara badan cali bn abi aalib iyo cabdullahi bn mascuud iyo mucaad bn jabal iyo abudardaa iyo ibn cumar ibn cabaas iyo anas bn malik abu hurayra abi saciid waa sagaal saxaabi sagaalkaas saxaabi waxaa laga soo wariyey weliba wadooyin fara badan lagaga soo wariyey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi xadiidka man xafida calىa ummati arbaciina xadiiثa qofka u xifdiya ama xifdiya ummadayda u xifdiya darteed afartan xadiid oo ka mid a arrinka diinteeda ilahay wuxuu soo saarayaa maalinta qiyaama isagoo faqiih ah waxaa lagu soo saarayaa jumra zumrat اlfuqahaa isagoo ku jira ayaa lasoo saaraya xadiidkan marka riwaayaad kala duwan buu leehay fara badan sheekhuna waa sheegay laakiin wuxuu ku soo gebagabeeyey inay isku waafaqeen culimmadu inuu yahay xadiid daciifa inuu yahay duruuqda ha badato oo awjuh fara badan ha lagu soo wariyo laakiin waxaa la isku waafaqay inuu yahay xadiis daciifa inuu yahay baa la isku waafaqay mar hadduu xadiisku daciif yahayna dee laguma camal falo weliba dacfigiisu waa shadiid dacfigiisu waa shadiid sheekha loo yaqaan ibnuljawsi kitaabkiisa loo yaqaan alcilal almutanaahi ayuu ku soo arooriyey wuxuuna sheegay yani duruqdaa faraha badan leh qaybo badan oo ka mida inay yihiin mowduuc kuwo la dejiyey inay yihiin ayuu soo arooriyey mar hadduu xadiisku daciif yahay weliba dacfigu daran yahayna liskuma quweeyo oo liskuma xoojiyo liskuma xoojiyo axaadiista qaar haddii dacfigu uu yahay dacfi yani markaa sahlan waa la isku xoojiyaa laakiin kani dacfigiisu waa shadiid marka culimadu waxay qabaan mar haddii dacfigu uu daran yahay inuusan aqbalin xadiidka in laisku xoojiyo oo la yihahdo duruq badan buu ka yimid ha laisku xoojiyo sidaa waxaa khilaafsan asiyuudi sheekha la yidhaahdo oo isagu wuxuu qabaa in laisku xoojin karo xadiidka daciifka ah haddii loo helo wadooyin fara badan in laisku xoojin karo ayuu isagu maray oo wuxuu ohanayaa yarqaa can ilinkaari biاtacadudi bal rubamaa yasiru kaladii budi alfiyis wuxuu ohanayaa yarqaa can ilinkaari xadiidkii daciifka oo munkarka ahaa munkarkii kor ba oga kacaya bitacadudi ay biuruqi mutacadida hadduu ku yimaado duruq fara badan wuu ka tegayaa munkarkii saruu kacayaa bal rubamaa yasiru kaladii budi bal waxaaba dhici kartaba inuuba xasan isku bedelaba intuu isbiirsado inuuba xasan noqdo waaba dhici kartaba arrinkaa laakiin culimadu kuma waafaqsana waa arrin markaasi imaamu siyuuti raximah اllah asagu markaa uu tilmaamay laakiin jumhuurtu waxay qabaan mar haddii xadiisku daciif uu yahay dacfiguna uu daran yahay in xadiidkaasi aan markaasi uusan aqbalaynin in la xoojiyo camalka asagaa inoo soo wada xadiiska markaa daciifka iyo camal falkiisa wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى wqad sanafa اculamaau radia اllahu taعaalى canhu waqad sanafa اculamaau culimadu waxay qoreen radia اllahu taعaalى allaha ka raali noqdo canhum can اculama fii hada اlbaabi baabkan waa baab اarbacuun baabkan arbaciinaadka waxay qoreen maa laa yuxsaa waxaan la koobi karin oo min almusanafaati musanafaat ah bimacnaa kutub aan la koobi karin oo wada arbaciin ah bay markaa culimmadu qoreen fa awalu man kii ugu horreeyey oo calimtu anu aan ogaaday sannafa inuu qoray fiihi ay fi larbaciin waxaa weeye cabdullahi bn mubaarak ninkaasa ugu horreeyey waxaa weeyaa nin markaasi qora arbaciinkaas cabdullahi bn mubaarak waa la garanayaa magaciisu waa cabdullahi bn mubaarak waa imaam faqiihi ah abu xaniifa ayay saaxiiba ahaayeen nin wuxuu aha markaa cibaado badan oo khayr badan culimmadu markay ammaanayaan waxay yidhaahdaan saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay kala hormareen cabdullahi mubaarak suxbada keliya bes bimacnaa saxaabadu waxay sameeyeen wuu sameeyey ila suxba ee suxbadu waxaa lagu helaa in nebi maxamed lala kulmo calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay boqol kow iyo siddeetanka hijiriga ayuu cabdullahi mubaarak dhintay waa imaam markaa mashhuur a weeyaan marka ninka ugu horreeyey oo arbaciin qora wuxuu ahaa cabdullahi mubaarak buu ahaa uma uma moxamed ibnu aslam atuusi waxaa ku xigay moxamed ibnu aslam atuusi ayaa ku xigay alcaalim rabbani alcaalim arabbani caalimkii rabbaaniga ahaa alcaalim waa kii markaa cilmiga lahaa alrabbaaniyu ee rabbi loo nisbeeyey alrabbaani waxay yidhahdeen markay fasirayaan aladi tacalama wa callama wa camila rabbaani waxaa la yidhaahdaa waa midka cilmiga bartay dadkana baray kuna camal falay intaa ninka laga helo rabbaani baa la yidhaahdaa alladii tacalam isagaa bartay wa callama dadkana wuu baray wa camila waana ku camal falay kaasaa rabbaani loo yaqaanaa intaa waxaa sii raacaysaa warabba annaasa cala alcilmi dadkiiba wuxuu ku barbaariyey cilmiga bid-an bisigaarihi qabla kibaarihi cilmiga kiisa yaryar masaa-isha kookooban ayuu dadka baray intaan la gaarin masaa-isha waaweyn kaasa waxaa loo yaqaanaa rabbaani sidaan waxaa ku fasira cabdullahi ibn cabaas waa midka dadka baraya cilmiga kiisa hoose ilaa laga gaaraya kiisa waaweyn kaasaa rabbaani loo yaqaanaa dayib markii horena cilmiga bartay dadkana baray kuna camal falay kana bilaabay cilmiga xagga hoose oo xagga sare markaa dadkii markuu barayey hoos ooga bilaabay ilaa marka xagga sare uu gaarsiiyo ayb uma alxasan ibnu sufyaan waxaa ku xiga markaa maxamed ibnu aslam atuusi wuxuu dhintay laba boqol labiyo afartanka hijriga ayuu dhintay uma alxasan ibnu sufyaan waxaa ku xiga alxasan ibnu sufyaan annisaa'i ama annasawi labaduba way sheegeen annisaa'i ama annasawi ninkaas ayaa ku xiga wax qoray markaa arbaciin alxasan ibnu sufyaan wuxuu dhintay saddex boqol iyo saddexdii hijriga ayuu dhintay saddex boqol iyo saddexdii hijriga ayuu dhintay wa abubakr alajuri waxaa ku xiga abubakr alajuri saaxibu shariica shariica sheekha iska leh weeyaan iyo kitaabkiisa loo yaqaano akhlaaq xamalat اlqur'aan sheekhalo weeye ayb waa abubakr alajuri isagoo wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdanka hijriga ayuu dhintay abubakr mxamed ibn ibrahim alasfihani waxaa ku xiga oo asna qoray mowduuca arbaciinaad wax ka qoray abubakr mxamed ibn ibrahim alasfihani isna wuxuu dhintay afar boqol sideed iyo labaatankii buu dhintay afar boqol sideed iyo labaatanki hijriga ayuu dhintay w daar quniyu daar quni wax ka qoray daar quni waa cali bn cumar magaciisu saddex boqol shan iyo siddeetankii buu dhintay shan boqol saddeed shan iyo siddeetankii saddex boqol shan iyo siddeetankii buu dhintay walxaakimu xaakim baa wax ka qoray xaakim waa maxamed bn cabdilaahi baa la yidhaahdaa wuxuu dhintay asaguna afar boqol iyo shantii hijriga ayuu dhintay afar boqol iyo shantii hijriga ayuu dhintay wa abu nucaym abu nucaym baa wax ka qoray abu nucaym wuxuu dhintay afar boqol iyo soddonkii hijriga ayuu dhintay wa abu cabdillaahi الsulami waxaa wax ka qoray abu abu cabdiraxmaan aلsulami wa abu cabdiraxmaan aلsulami ayaa wax ka qoray laba abu cabdiraxmaan baa jira mid kasta abu cabdiraxmaan asulami la yidhaahdo mid wuxuu wax ka wariyaa cuثmaan bnu cafaan xadiidkii ahaa khayrukum man tacalama اlqur'aana wacallamah wuxuu ka wariyey xadiidkaas cuثmaan bnu cafaan buu ka wariyey marka waa taabici kaas waa taabici abu cabdiraxmaan aلsulami dadkuna qur'aanka beri jiray masjida kufa ayuu fadhiyey afartan sano markii la weydiiyena wuxuu yidhi xadiidkaasa ay fariisiiyey ayib khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah kaasi maha markani kan waa mid kale abu cabdiraxmaan aلsulami asuufi ayaa la yakan ayuu caan ku yahy asuufi oo wuxuu dhintay markaa isaguna afar boqol labiyo tobankii hijriga ayuu dhintay wa abu saciidin almalini waxaa ka mid ah abu saciid abu sacd almalini baa ka mid ah ragga wax ka qoray wuxuu dhintay afar boqol labiyo tobanka hijriga isku wakti bay dhinteen labadoodu ayib abu cuثmaan الsaabuni waxaa wax ka qoray abu cuثmaan الsaabuni sheekha la yidhaahdo oo macruufka oo dhintay afar boqol sagaal iyo afartanka hijriga dhintay wa abu cabdilaahi wa cabdullaahi ibnu muxamed alansaari waxaa wax ka qoray arbiciinka sheekha la yidhahdo cabdullaahi ibnu muxamed alansaari oo dhintay laba boqol shan iyo tobanka hijriga wa abubakr albayhaqi waxaa wax ka qoray sheekha loo yaqaan abubakr albayhaqi bayhaqi waa macruuf axmed ibn xusein afar boqol sideed iyo kontonkii hijriga ayuu dhintay wa khalaa'iqun iyo khalqiyo laa yuxsawna aan la koobi karin khalaa'iqdaasoo min almutaqadimiina ka mida kuwii horreeyey culimadii horreysay iyo walmutaakhiriina kuwii dambaba culimo fara badan oo ka mida culimadii hore iyo kuwii dambeba ayaa wax ka qoray qaarkood waxay qoreen afartan kitaab oo afartankuba arbaciin ay yihiin arbacuuna fi arbaciin afartan kitaab wada arbaciina ayay qoreen marka waxay kutusinaysaa in baabkan arbaciinaadka culimadu markaasi ay aada ugu dadaaleen bay tusinaysaa ayib waqad istakartu llah buu sheekhu yihi ilaah baan khayr weydiistay tacaalى sareeye fii jamci arbaciina xadiiثa inaan jamciyo afartan xadiiث ayaan ilaahay khayr u weydiistay fii jamci arbaciina xadiiثa fii jamci arbaciina afartan inaan kulmiyo xadiiثa ay min xadiiث iqtidaaءa bihaaulaaءi اla'ima anoo ku dayanaya bihaaulaaءi اla'ima aimadaas bihaaulaai kuwaas ala'ima aimada hogaamiyaasha ah alaclaami ee buuraha ah sida say u muuqdaan xufaad adi waxufaad اislaam islaamka xufaadiisa ah yani sheekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala ilaah baan khayr weydiistay istikaarada waa la yaqaanaa inuu qofku laba ragcadood tukado kadibna markaasi ducadii macruufka ahayd allahuma inii astakhiruka bkhayrik wastaqdiruka biqudratik waasأaluka min fadlik fainaka taclam walaa aclam ducadii macruufka ahayd inuu qofku markaa akriyo ayib qof markuu arin doono oo arin uu hamiyo inuu fuliyo ayuu markaasi intuu laba ragcadood tukado ayuu markaa wuxuu akrinayaa ducadaas markaasaa wuxuu eegayaa bal qalbigiis meesha uu ku dego meesha uu ku dego ayuu markaa shay shaygaa markaa qalbigiis uu ku dego ayuu markaa qofku samaynaya kaasa waxaa loo yaqaanaa istikaara waa macruuf wey xadiiskii macruufka ahaa nebiguna saxaabadu waxay leeyihin kaana yucalimuna اlاstikaara kama yucalimuna الsuuraةa min اlqur'an nebigu istikaaraduuna beri jiray siduu markaasi noo barayo suurad qur'aanka ah qofku waxa la doonaya markuu arrin ku yimaado inuu arrinkiisa ilahay u bandhigo lanna adu ma ogid arrinkan aad ku dhiiranayso ma khayr buu ku yahay mase shar buu ku yahay adu ma ogid laakiin ilaahay markaad khayr ka dalabto oo khayrku inuu ku waafajiyo inuu ku karansiiyo inuu kuu fududeeyo inuu kuu sahlo ilahay markaas waa kuu fududaynaya marka qofku in istikaarada ka tago maaha marka ilahay baan istikaaro weydiistay inaan kulmiyo afartan xadiid anoo ku dayanaya a'imadaas waxaa weeyaan aclaamta alaclaam waa jamcu calam asalka calamkuna buurta la yidhaha calam calam buurta la yidhaahdaa aclaamna waa jamc marka culimadaas waxaa aclaam loogu sheegaya waxay u muuqdaan sida buuruhu u muuqdaan dee buuraha qof kasta arkaya indho leh saas oo kale culimadaa dadkao dhan baa arkaya oo u muuqdaanoo waxaa weeyaan garanaya marka aimadaasaan ku dayanayaa xufaad اlislaam nimankaa marka islaamka xufaadiisaa ayaan ku dayanaya waqad itafaqa اculamaau culimadu waxay isku waafaqeen waxay isku waafaqeen calىa jawaazi اlcamali inuu banaan yahay camal fal lagu camal falo bilxadiidi daciif xadiiska daciifka ah fii fadaa'il acmaali loogu camal falo fadail acmaal halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala inay isku waafaqeen culimadu inay bannaan tahay in xadiis lagu camal falo daciif ah marka la joogo fadaa'il acmaal itifaaqaasaan sheekha lagu waafaqin itifaaqa uu sheegi waa lasku waafaqayda uu leeyahay baan isku waafaqsanay oo waxaa jira culimo fara badan oo markaa ka hor yimid oo diiday itifaaqaas oo yidhi xadiis daciifa laa yajuusu alcamalu bih fi lfadaa'ili walaa fii gayrihi fadaa'il iyo waxaan fadaa'il ahayn midna laguma canfali karo culimadaas waxaa ka mid a sheekha la yihah abu bakr ibn carabi abu bakr ibn carabi sheekha la yihahdo abu bakr ibn اlcarabi al ayuu wataa mid kalea jiro abu bakr ibn carabi ibnu carabi oo al aan wada kaas waa suufi haali ah weeyaan culimada qaar waa takfiriyeenba kafir bay yihahdeen laakiin sheekhani waa abu bakr ibn اlcarabi almaliki ayb waa sheekha iskale axkaam اqur'aanka sheekha iskale weeye tirmidiga ayuu sharx ku leeyahay marka culimada diiday in lagu camal falo ayuu ka mid yahay culimada diiday inaan culimada sheegtay inaysan banaanayn in lagu camal falo xadiis daciifa fadaa'ilii meel kaleba waxaa ka mid a ibnu teymiya ka mid a ibnuqayim aljawziya ka mid a imaam shawkani baa ka mid a culimada mucaasiriinta sheekh albani baa ka mid a marka hadalka sheekhu uu sheegayo waa itifaaq sheekha waa lagu naqdiyey saxna maaha ayb waqad itafaqa alculamaau calaa jawaazi alcamal bilxadiidi daciif fii fadail acmaal in lagu camal falo jumhuurtu way banaynayaan itifaaq ma jira laakiin way banaynayaan in lagu camal falo laakiin bishuruuطin bishuruuطin arbaca afar sharti marka la helo waxay leeyihiin waxaa banaan xadiis daciifa in lagu camal falo afartaas maxay yihiin shardiga koobaad dacfigu waa inuusan shadiid ahayn dacfigu waa inuusan shadiid ahayn bimacnaa dacfi xoogaa dhow oo la kabi karo waa inuu yahay waa shardi shardiga labaad asal caam ah oo guud ahaaneed xadiidkani waa inuu soo guda gelaya bimacnaa mas'alo adilo kale leh aayaad iyo axaadiidba leh waa inuu ku saabsan yahay xadiidkan daciifka marka xadiidkan daciifkana kuwaas baa marka la haleeshiinaya waa shardi labaad shardi saddexaad qofka ku camal falaya waa inuusan ictiqaadin xadiidkan inuu sugan yahay min baab alixtiyaad ayuu saa u samaynaya ayib arrin afaraad waxay ku dareen waa middaa sheekh uu sheegayoo fadaa'il acmaal waa inuu yahay oo axkaamta waa inuusan ahayn xukum haddii la sheegayo waa in daliil sugan loo sheegaa laakiin xukun baan sugayaa waxaanan ku sugayaa xadiis daciifa laa laa yajuus marka afartaa shardi marka la helo ayay jumhuurtu banaynayaan xadiis daciifa in lagu camal falo weliba fii fadaa'il acmaal loogu camal falo sheekh marka wuxu yidhi raximah اllahu tacaala waqad itafaqa alculamaau waxay isku waafaqeen culimadu calaa jawaazi alcamal camal fal inuu banaan yahay bilxadiis daciif lagu camal falo fii fadaa'il acmaalan loogu camal falo fadaaisha acmaasha fadliga leh wmaca haada ayadoo sida ay jirto oo arrinkaa laisku waafaqay falaysa ictimaadii anigu ictimaadkaygu iyo cuskashadays cuskashadaydu maysan ahaanin calaa hada alxadiidi xadiidkan maysan ahaanin bimacnaa marka aan qorayo anigu arbaciinkan xadiidka aan soo sheegay oo daciifka ahaa man xafida calaa ummati arbaciina xadiidan kaa anuma cuskanayo wamaca haada iyadoo sa ay jirto falaysa ictimaadii cuskashadaydu maysan ahaanin calىa hada اxadiiثi xadiidkan bal calىa qowlihi salى اlahu alيه waslm waxaan cuskanayaa hadalkii rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam oo ku saabsanaa fi axaadiiث صaiixa axaadiiث صaxiixa ah oo hadalkaas muxuu ahaa liyubaliq الshaahidu liyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu midka shaahidka ah oo goobjooga ah minkum xaalu idinka idinka mid yahay alqaiba ka maqan ha gaarsiiyo wa qowlihi sal allahu alيه wasalam iyo hadalka rasuulku yihi calayhi الsalaatu salaam nadara allahu imra'an nadara allahu alla ha ifiyo wejigiisa imra'an qof samica maqaalatii hadalkayga maqlay oo fawacaaha weeleeyey oo faadaaha gutay kamaa samicahaa suu u maqlay sheekh wuxuu leh raximah اllah anugu waxaan cuskaday labada xadiid iyo kuwa la midkaa ayaan cuskaday oo labada xadiid waxay tilmaamayaan yani markaasi qofka shaahidka ah oo goobjoogga ah oo xadiidka nebiga maqlay calayhi الsalaatu wasalaam ha gaarsiiyey midka haa'ibkaa oo asagoo aan goobjoogga ahayn me meesha xadiidka lagu sheegayo nebigu wuxuu la hadlayaa saxaabadiisa kuwa goobjoogga goobta jooga meeshuu ku dhigaya ku sheegaya xadiidka kuwa jooga inay gaarsiiyaan kuwa markaa meesha ka maqan xadiid kale wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu u duceeyey calayhi الsalaatu wasalaam qofka markaasi maqla xadiid oo weeleeya oo siduu u maqlay u guta marka xadiidkaasaan ku camal falayaa si aan u helo ajarkaa iyo fadligaas ayaa waxaan doonayaa inaan dadkii gaarsiiyo xadiidkii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam si markaa nadaradaas iyo wanaaggaas ana aan u helo marka axaadiistaasaan cuskanayaa in axaadiista nebi maxamed la faafiyo calayhi الsalaatu wasalaam ayay daliil u tahay oo loo xujaysanaya wa maca hada falaysa ictimaadii cuskashadaydu maysan ahaanin calى hada اxadiiث ضaciif bal calىa qowlihi baan cuskanayaa salى اllahu alيه wasalam fi اxadiiثi fi اaxaadiiثi صaxiixa ku sugnaaday oo muxuu yahay liyubaliq ha gaarsiiyo ashaahid midka goobjoogga ah minkum xaaluu idinka ka mid yahay algaa'iba ka maqan wa qowlihii baan deliishanayaa salى اllahu alيه wasalam nadara اllahu imra'an ilaahay qof ha ifiyo wejigiisa samica maqaalatii hadalkayga maqlaa fawacaahaa weeleeya oo faadaaha guta kamaa samicahaa siduu u maqlay markaasi u guta ayb fawacaahaa yani fahma oo xifdiya ayb wuxuu sheeku raximah اllahu taعala uma min alculamaai culamada waxaa ka mid ah man jamaca aarbaciin mid arbaciin kulmiyey arbaciinkaasoo fii usuuli diin ku saabsan ictiqaadka culamada waxaa ka mid ah qayb markaa jumcisay oo kulmisay axaadiiث ka hadlaya usuul الdiin usuul اdiinna waxaa loo jeedaa caqaa'idda loo jeedaa wa bacduhum qaarkood fi lfuruuci furuucda bay markaa ka jamciyeen arbaciinaad furuucda waxaa loo jeedaa axaadiiث اlaxkaam walmucaamalaat ayaa loo jeedaa cibaadaadka iyo mucaamalaadka ayaa loo jeedaa furuucda axaadiiث اlaxkaam walcibaadaat walmucaamalaat ayaa loo jeedaa wa bacduhum qaarkood fi ljihaadi jihaadka ayay markaasi wax ka qoreen yani arbaciin ku saabsan fi ljihaad bay qoreen wa bacduhum fi zuhdi qaar waxay qoreen arbaciin ku saabsan zuhdiga in adduunyada laga saahido wa bacduhum qaarkood waxay qoreen fi laadaabi aadaabta ayay wax ka qoreen yani akhlaaqiyaadka afartan xadiiso ku saabsan akhlaaqiyaadka ayay qoreen wa bacduhum qaarkood waxay qoreen arbacuun ku saabsan fi lkhuabi khuabka ku saabsan wa kulluhaa dhammaanna maqaasidun xasana waa maqsad wanaagsan weeye waa maqsad iyo niyad wanaagsan weeyaan nin kasta oo ka mid ah raggaas oo qoray afartan ka mid ah kutubta uu sheegay waa maqsad wanaagsan haddii laga qoro ictiqaadka haddii laga qoro masaa-isha fiqiga ah haddii laga qoro jihaadka haddii laga qoro suhdiyaadka haddii laga qoro aadaabta haddii laga qoro khutabka dhammaan waa maqaasid iyo ujeedooyin wanaagsan weeyaan radia allahu allah ka raali noqdo can qaasidiiha ay can mualifiiha kuwaa mualifiinta oo qoray kutubtaasi ilaahay markaasi ha ka aqbalo raallina allah ka noqdo waqad ra'aytu anugu waxaan arkay jamca arbaciina afartan inaan kulmiyaan arkay waqad ra'aytu waxaan arkay jamca arbaciin inaan kulmiyo afartan xadiid oo afartankaasoo ahama ka muhiimsan min haada kuli madkuurka lasoo sheegay dhammaantii wahiya iyaduna arbacuuna xadiiثan waa afartan xadiid afartankaasoo mushtamilatan koobsatay calىa jamiici dalika intaa lasoo sheegay oo dhan wa kulu xadiiثin xadiid kasta oo minha ka midana qaacidaة cadiima waa qaacido weyn oo min qawaacid diin ka mid ah qad wasafahu اculamaau culimmadu waxay ku sheegeen xadiid kastoo ka mid axaadiistaasi bianna madaara alislaami islaamka wareegiisu calayhi korkiisa inuu islaamkaaba ku wareegayaba muxuu sheeku noo sheegayaa wuxuu leeyahay markuu inoo sheegay arbicilaad in la qoray waxaa ii muuqatay bu inaan qoro aniguna afartan xadiid afartan maahana waa labiyo afartan xadiid weeye labiyo afartankaasi lix iyo labaatan waxaa marka hore jamciyey sheekii la ohan jiray ibnu salax ibnu salax sheekhi la ohan jiray ayaa lix iyo labaatan marka hore jamciyey axaadiistan ka mid ah imaamu nawowi baa ka dambeeyey markaasaa wuxuu dhammaystiray lix iyo labaatankiiba wuxuu ku daray wuxuu dhamaystiray ilaa laba iyo afartan buu dhamaystiray ilaa laba iyo afartan ayuu dhamaystiray marka arbaciin markuu leeyahay carabta waxaa caado u ah tiradu haddii markaasi ay wax yar dheer tahay intii intii buuxday tiradii buuxday hadday wax yar dheer tahay intaa yar waa iska xadfaan marka maadaama afartankii laba uu dheer yahay labadii uu iska xadfay waayo carabtaa saa lagu yaqaana tirada markaasi haddii ay laba iyo saddex wax ka mid ay dheerta inay xadfaan oo markaa inta buuxda inta buurada ay sheegaan maala waa laba iyo konton konton buu ohanaya waa boqol iyo labo boqol buu ohanaya taasa caado u ah kadaalika haddii ay ka dhiman tahay wax yar labo ama mid uu ka dhiman yahay way buuxinayaan saasaa marka caado u ahay sheekhu markuu leyahy marka afartan baan kulmiyey arrinkaasuu markaa ku socda caadadii lagu yaqaanay cinda alcarab in kusuurta laga saaro cadadka isku buuxa ayuu ku socdaa marka labaiyo afartankaas lixiyo labaatan ka mid a ibnu salaax baa jamciyey sheekuna markaasi uu dhamaystiray waxaa kasii dambeeyey ibnu rajab alxambali sheekha la yihaahdo ibnu rajab alxambali baa ka dambeeyey sideed buu ku daray marka konton bay saa ku noqdeen konton xadiid ayay markaa saa ku noqdeen marka ibnu rajab alxambali wuu sharxay kontonka wuu sharxay wuxuu ku sharxay kitaabka macruufka la yihaahdo jaamic اculum wاlxikam jaamic اculum wاlxikam ayuu markaa ku sharxay ayib wuxuu sheeku raximah اllahu tacaala waqad ra'aytu waxaan arkay jamca arbaciina afartan inaan kulmiyo afartankaasoo ahama ka muhiimsan min hada kulih waxaasoo dhan yani afartankayga ayaa ka muhiimsan kuwa aan soo sheegay seebay uga muhiimsan tahay lanna kuwa uu soo sheegay waa baab mucayana usuuludiin ictiqaadka bas masaa'isha fiqiga ah jihaadka zuhdiga waa baab mucayan ah laakiin anuu wuxuu leeyahay afartankan aan kulmiyey waxa weeyaan waxay koobsanaysaa inta ay soo sheegeen iyo dheeraad bay koobsanaysaa wahiya afartankan wahiya arbacuuna xadiidan mushtamilatun afartankaasoo mushtamilatun koobsanaysa calaa jamiici dalik abwaabtaas aan soo sheegay oo culimmadu wax ka qoreen dhammaan way koobsanaysaa wa kullu xadiidin xadiid kasta oo minhaa ka mid a afartankaasna qaacidatun cadiima waa qaacido weyn qaacidadaas oo min qawaacid اdiin ka mid a qawaacida diinta qaacido weyn oo qawaacid diinta ka mid a ayuu xadiidkas markaasi yahay ayuu noqonaya qad wasafahu waxay ku tilmaameen alculamaau culimadu xadiid kastoo ka mid axaadiistaasi biana madaara اlislaam waxaa weeyaan madaara islaam islaamka waxaa weeyaan tiirarkiisu ama wareega islaamku calayhi ay calaa hada اxadiid xadiidkaas inuu yahay oo waxaa jira axaadiid kitaabka inoogu imaan doona culimadu ay ku sheegeen inay yihiin arkaan ilaa dhowr xadiid baa ka mid ah qaarkood baa nadmi ku keenay cumdat diini cindana kalimaatu arbacun min kalaami khayri اlbariya itaqi الshubahaat wazhad wadacmaa laysa yacniika wacmalana biniya waa afar xadiid oo markaa culimadu ay ku sheegeen inay yihiin arkaantii diinta ama tirarkii diinta waa xadiidka markaasi tilmaamaya waxa weeyaan itaqi shubahaat man itaqi shubahaat faqad istabra lidiinihi wa cirdi xadiidkaas weeye iyo xadiidka sheegaya wazhad fi ma cinda الnaas yuxibuka الnaas iyo xadiidka sheegaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka iyo xadiidka sheegaya inama acmal bniyaat afarta xadiid waxaa lagu sheegay inay yihiin markaasi waa ruknigii ay arkaantii diintu ay ku taagnayd inay yihiin waa inoo imaan dona wa arki doona insha allah marka waqad wasafa alculamaau culimadu waxay ku sheegeen axaadiidta mid kastoo ka mid ah biana madaara alislaami islaamka wareegiisu meeshuu ku wareegayo calayhi ay calaa hada alxadiid inuu yahay aw nisfu lislaam islaamka baa ku wareegaya xadiidkaas aw nisfu lislaam ama islaamka niskiisa weeye xadiidkaas aw huluthu islaamka marka saddex loo qaybiyo meel ka mid ah ayuu ku saabsan yahay aw naxwu daalika kaa wax la mida ayuu ku saabsan yahay uma altazimu waxaan laazimaya bu sheekhu yidhi uma altazimu waxaan laazimayaa fii hadihi arbaciin afartankaasi waxaan laazimayaa an takuuna saxiixatan inay saxiixa noqoto ومعظمهاa badankeeduna في صحيiح الbخاaري ومسلم inay tahay mid ku sugan bخاaري iyo mسلم badankeeduna waa sida sheek uu sheegay badankeedu bخاaري mسلم bay ku sugan yihiin ayب marka صaحيixa ayuu sheeku sheegay inay noqoto laakiin bacd اaxaadiiث baa sheeka lagu qabsaday waa arki doonaa in shاء الlahu taعaalى ثuma اlتزim waxaan laaزimayaa في hadi اaxaadiiث an takuna في hadi الأربعيiن afartankani an takuuna inay noqoto صaحيixatan صaxiixo ومcظamuhaa badankeeduna fي صaxiiح الbخaarي وmsلم inuu kusugnaa ku sugan yahay bukhaarي iyo msلim وأذkuruhaa waan sheegayaa أxaadiiثtan maxduufaة الأsaaniid xaalay tahay mid sanadkeedii la xadfay maxduufaة الأsaaniid xaalay tahay liyasula su u fudoodo xifduhaa qaybitaankeedu oo wayacuma uu caam u noqdo alintifaacu bah in lagu intifaaco in shاء الlahu taعaalى yani shekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah الlahu taعaalى markaan sheegayo sanadkii waan ka xadfaya lanna xadiid kastoo ka mid ah haddii asarka aad u noqoto bisanad buu ku sugan yahay maثala axaadiista bukhaariga ku sugan haddaad bukhaariga ugu noqotid xadaثanaa xadaثanaa xadaثanaa xadaثanaa ilaa saxaabiga laga soo gaaro kuwa ku sugan muslim kadalik xadaثanaa xadaثanaa ilaa saxaabiga laga soo gaaro kuwa ku sugan abu daawuud kadalik xadaثanaa xadaثanaa ilaa laga soo gaaro markaa saxaabigii marka sanadka dher waa la iska xadfay buyuri culimada qaar ba markaasi sanadkii waxa weeyaan sheegay oo markay sharxayaan maca sanadkii bay markaas soo arooriyeen culimada qaarkood ayb marka wadkuraha waan sheegaya axaadiidtan maxduufat alasaniid xaal ay tahay mid sanadkeedii la xadfay maxaan saa u yeelayaa liyasula xifduhaa si markaa xifdigeedu u fududaado waayo de sanadka xifdigiisu u adkaanaya wayacuma uu caam u noqdo alintifaacu biha in lagu intifaaco in shاء الlahu taعaalى in lagu intifaaco ثuma utbicuhaa waxaan raacinayaa bibaabin baab baan raacinaya baabkaasoo fii dabdi khafiyi alfaadiha alfaadeeda qarsoon aan ku dabdinayo ayib sanadku marka wax la sheegayo in sanad lagu sheego waa sida asalkaa wey in bisanad lagu sheego waayo culimadu waxay yihahdeen alisnaadu min addiin walow isnaadu laqaala man shaءa maa shaء sanadku diintu ka mid yahay sanadku diintu ka mid yahay haddii sanad uusa jiri lahayna qof kasta wuxuu doono iska oran lahaa waxaa kaloo laga soo wariyay bacd salaf inay yidhahdeen alisnaadu silaaxu اlmu'min sanadku waa mu'minka hubkiisa weeye sababtu maxay tahay si ay culimadu uleeyihiin waxay u leeyihiin niman baa jiray axaadiista nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dejin jiray oo nabiga ku been abuuran jiray markuu xadiid soo wariyo oo yidhah xadaثanaa fulaan can fulaan can fulaan can fulaan qaala rasuul uu yidhaahdo raggaasaa la eegaya kala warinaya raggaa marka la eego laba mid bay noqonaysaa inay kala maqleen iyo inaysan kala maqlin hadday kala maqleen ayaga laftooda la eegaya kani kani kani muxuu yahay laftiisu nin hadalkiisa la rumaysan kara ma yahay mase maaha markii saa loo eega waxaa soo baxay inay yihiin kadaab can kadaab beenaale beenaal beenaale wax ka warinaya waxaa kaloo qaar soo baxday labadan kala warinaya inaysan kulminba sawaadix maa marka sanadkaasa waxaa lagu ogaanayaa ninkan wax laga warinayo iyo labadan kala warinaya miyay kulmeen kan wax warinaya oo hebel ka warinaya waa kee muxuu yahay ma nin markaas hadalkiisa la rumaysan kara miyaa mase maaha marka sanadkaasaa lagu ogaadaa bacdu salaf waxay yihahdeen markay noo isticmaaleen beenta baan anana taarikhda u isticmaalna markaasaan beenta soo saarnay rag baa maalan waxay odhanayaan hebel baan ka wariyay xadiidkan hebeli asaga marka leega inta udhexaysa waa dhowr sano waa dhowr qarni waa shan qarni shan boqol oo sana udhexaysa halkaa marka waxaa soo baxday inay markaa been sheegayaan marka sanadku waa muhim waxaa lagu ogaanayaa waxaa weeyaan waxaa sugan iyo waxaan sugnayn weye kadib sheekh wuxuu yihi uma utbicuhaa waxaan raacinayaa bibaabin baab baan raacinayaa baabkaasoo fii dabdi khafiyi alfaadiha alfaadeeda midka khafiga aan ku dabdinayo macnaa aan ku xarakaynayo oon ku fasirayo marka sheekh wuxuu ku leeyahay waxaa weeyaan wuxuu raaciyey tacliiqaad ama kelmadaha gariibka inuu marka xarakeeyo oo dabdigooda sheego macnahoodana sheego ayuu raaciyey laakiin culimada markaasi ama kuwa makaatibta soo saaray oo daabacay in badanoo ka mida kumay darin way isaga tageen lakin waa muhim weeyaan in markaasi ee dabdiga sheekhu u dabdiya kelmadaha sida loogu dhawaaqayo iyo macaanidooda in la ogaado waa muhim marka sheekhu intaas ayuu raaciyey uma tbuca waxaan raacinayaa bibaabin baab baan raacinaya baabkaasoo ku saabsan fii dabdi khafiyi alfaadiha alfaadeeda qarsoon inaan ku dabdiyo xagga macnaha iyo xagga xarakada labaduba inaan sheego wayanbaqii waxaa haboon likulli raaqibin mid kastoo ku dadaalaya fi alaakhirati ay fi najaati alaakhira aakhira inuu badbaado qof kastoo ku dadaalaya waxaa u habboon an yacrifa inuu aqoonsado haadihi alaxaadiid axaadiista limaa shay uu koobs uu garto ijtamarad caleyhi ay koobsatay oo min almuhimaati waxyaala muhim ah waxtawada caleyhi ay koobsato min atambihi baraarujina calaa jamiici طaacaat ay baraarujinayso طaacaadka o dhan wadalika arrinkaana ظaahiru waa mid muuqda liman tadabarahu qofka u fiirsada an sheekh wuxuu ley raximah اllahu tacaala waxaa u haboon qof kastoo markaasi ku dadaalaya inuu aakhare badbaado oo doonaya aakharo inuu janno helo naarna ka badbaado qofka doonaya waa inuu aqoonsadaa axaadiidtan macnahooda waa inuu aqoonsadaa waa inuu xifdiyaa macnahooda waa inuu gartaa ayib waa inuu aqoonsadaa axaadiidtan macaanida ay koobsadeen ayib arrinkaana waxaa weeyaan qofka u fiirsada axaadiidtaasi wuu ogaanayaa oo wuu arkayaa wayanbaqii waxaa haboon likulli raaqibin mid kastoo dadaalaya fi laakhirati aakhare markaas inuu badbaado ku dadaalaya an yacrifa inuu aqoonsado hadi axaadiid limaa shay inuu aqoonsado ijtimarada caleyhi ay koobsatay axaadiistan oo min almuhimaati waxyaala muhim ah oo waxtawada caleyhi ay koobsato min atambihi baraarujin ah laisku baraarujinaya calaa jamiici طaacaat طaacooyinka o dhan wadalika arrinkaana in axaadiistani طaacaadka ay dadka ku baraarujinayaan ظaahirun mid markaa muuqdo weeyaan liman tadabarahu qofka markaa u fiirsado wa calى اllahi alle keligii ayuu ahaaday ictimaadii cuskashadaydu ilahay keligiisaan cuskanaya ayb wa ilayhi ay ilى اllahi alle xaggiisa ayuu ahaaday tafwiidii arrinkayga bandhigiisu wastinaadi cuskashadayda allaan cuskanaya keligiis walahu alla keligiis ayuu u sugnaaday alxamdu mahad iyo wanicmatu nicmo wa bihi ay bilaahi alle ayaa atawfiiqu waafajin iyo walcismatu badbaadin asagay u sugnaatay atawfiiqu walcismatu bihi ay bilahi alle usugnaatay wuxuu ku soo khatamay ku gebagabay sheekhu markaasi muqadimadii ilaah baan cuskanayaa laa calaa gayri oo markaa qofku waxaa la doonayaa ilahay inuu cuskado oo marka ilaahay uu weydiisto inuu markaa waafajiyo wanaagga iyo markaa khayrka uu doonayo qofkuna ilahay kama maarmo oo qofku markaas ilahay waa u baahan yahay yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah idinku ilah baad u baahan tihiin marka maadaama qofku uu baahan yahay oo daciif uu yahay ilahay markaa inuu cuskado ilah baa markaa xoojinaya qofka cuskadaa qofka cuskadaa ilahay waa xoojinaya oo garabkiisu gelaya ilaah baan u bandhigaya arrimahayga oo ufawidu amri ilى اllah in اllaha basiiru bاlcibaad ayib marka tafwiidkayga iyo bandhigayga arrimahayga o dhan ilaah baan u dhiibayaa isagaa imaamulaya ilaah baan cuskanayaa mahad iyo nicmo asagay u sugnaatay ayib tawfiiqda iyo waafajinta iyo qofka in la badbaadiyo oo khata iyo gafka laga badbaadiyo dembiga ilaah keligiisay u sugnaatay oo qof marka ku waafajin kara khayrka ma uu jiro ama tawfiiqii ilaa bilaah tawfiiqdayda iyo waafajinta khayrka laga waafajiyo bihi ay bilaahi waxaa weeyaan alla markaasi ayay markaa u sugnaatay oo alla hadduusan ku waafajinin khayrka adigu awood ma lihid inaad iska waafaqdo khayrka iyo wanaagga marka halkaas ku gebagabay sheekhu muqadimadii kadibna wuxuu bilaabi doonaa maqsuudkii kitaabka oo marka axaadiistii ah ayuu bilaabi doonaa halkaa inoo joogo insha allahu tacaala